wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo beesha wac isle oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa dhex maray kulan wada tashiya saxog wareysi kaasoo iskugu yimaadeen nahaldoorka beesha iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay waxgarad nuqabo salaadiinta guud ee beesha iyo qaar ka mida dadka kasoo jeeda beesha waacisle waxaana si aadah diirada loogu saaray xaaladaha iyo waxyaabihii kasoo kordhay bariga wilaayada halkaasi oo ay degta beesha waacisle islamarkaana labadii gu ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo culus munaasabada lagu soo xidhayay kulanka ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan kuwaasoo ay dardaaranno kala duwan ku jeedinayeen salaadiinta beesha waacisle waxaana marka hore goobta lagu soo dhoweeyey qaar ka mid ah nuqabada beesha waacisle waxayna dadka beesha ka dhashay ee ku jira safka shisheeyaha duulaanka kusoo qaaday dalka ay ugu baaqeen inay kasoo laabtaan
maanta halkan waxaa ku kulmay kulan ka dhexeeya beesha waceesle iyo wilaayada galgaduud haddaana odaasho waceesle nahay waxaan caddaynaynaa dadka gaalada ahoo murtadiinta inaan beri ka nahay ha dhowaadaan hase dheeraadaani beri inaan ka nahaan caddaynaynaa waxaan ugu baaqaynaa dadka murtadiinta ahee qabiilka ka dhashee waxaan rabnaa inay ka toobadkeenaan ilaahay u toobadkeenaan beriga kulan ka dhacay ee walaayada galgaduud iyo odayaasha beesha wacaysle waxaa la ysla qaatay in la xoojiyo la hirgeliyo la dhaqangalsho sidii xaw ahay horeba loo dhihi jiray ama loo dhaqangeli jiray ama xaw ahay loogu dadaali jiray kitaabka ilaahay meeshan waxaa ka dhaca shir ballaaran oo isugu yimaadeen odayaasha waceesle iyo walaayada gobolka galgaduud shirkaas wuxuu ku saabsanaay oo looga hadlaayay baaq ku jeeda dadka ka fogaaday diinta islaamka oo ilaahay carageliyey oo dadka muslimiinta carageliyey baaq ku aadan ayaa looga hadlaayay dadkaas waxaa loogu baaqaa hadday qora qaadeen ee ay xasan shayddaan la jiraan in ay ilaahay u toobad keenaan annagu baaqaan ku agna oo ilaahay u soo noqdaan waxaa sidoo kale goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacisle suldaan daawud xasan aadan isagoona fariimo kala duwan u jeediyey si guud ahaan beesha wacisle ee uu isiga mas-uulka ka yahay isagoona kala dardaarmay inay ka warhayaan dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada ee beeshu degto beesha meesha ay degto waxaa waaye masegawa iyo ceeldheer waxaa jooga cadowgii lagu soo duulay marka sida badanka lama tegi karo waxaa weeye gargaar iyo wax la gaarsiima karo aanu sheegaynaa beesha wacisle meel kastay joogto dadka tabaalaysan oo hadda abaaruhu haayaan inay ka warqabaan dadka muslimiinta ah hadday ahaa lahaayeen dadka amba jaaliyada ha noqdaano amba dad muxsiniina ha noqdaano oo waxaysta sanadkan inay ka warqabaan dadkooda ay ka warqabaan ay fiiriyaan ay u gargaaraan midda labaad waxa weeye sidaad og tihiin beesha wacisle cadowgaa ku soo duulay oo deggan degmada ceeldheer iyo masagawaah fadhiya waxaanu sheegaynaa inay adkaystaan dadka deggan oo muslimiinta ah sabraan ka baraa'a qaataan nimankaas cadowga ah waxba aysan ku darsan dadka aqaliyaadka ahee ku biiray ee yar ee nimankaas sandareertada iyo waxyaabaha xumo ay bixinayaan raacay waxaan leenahay ilaahay haw tooba keenaano
ugu dambeyntii waxaa kelmad dardaaran iyo mahadcelin goobta ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi iyo buukhaalida
waxaa aad iyo aad runtii u xusaynaa ama u sheegaynaa juhuuddii badnayd oo sannadii labadii sane lasoo dhaafay oo maaragtay beesha ay u istaagtay ee mujaahidiinta ay garab istaageen ee naf iyo maal iyo wixii ay haayeen ay la harin ee taasoo maanta aan soo gaarnay marxalad cusub aan soo gaarnay jazaakum allahu khayran mahaddaas ilaahay baa iska le uma runtii kaalintooda iyo doorkii ay qaateen way ku mahadsan yihiin waxaan rabaa marka inaan dhowr qodob aan dardaarmo in horta loo diyaargaroobo marxalada cusub oo haddaba soo socoto oo dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu watacaalaa ay u shukrinayaan nicmooyinkiisiyo khayraad badan iyo guulo badan ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey cadowgiinna ilaahay hoos u dhigay ilaahay jibiyey maamulada ka dhisan wilaayaadka islaamiga ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay mar walba diiradda saarayaan inay wanaajiyaan xidhiidhka ka dhexeeya iyaga iyo beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka waxaana horay sidan oo kale u dhacay kulmo kala duwan oo ay yeesheen maamulada wilaayaadka islaamiga iyo beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka